bismi illaahi araxmaani araxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabi alcaalamiina walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin igaada hadlaya waa cismaan maxamuud waxaa shirkan jaraa'id aan u qabtay maanta inaan ka jawaabo arrimaha cusboon ee ka soo cusboonaaday soomaaliya oo laba arrimood ku saabsan arrintaa dowladda federaalka is haysata waxaan raba inaan baaq u jeediyo iyo arrin baraarujin ah oo aan doonaya dadkayga oo dhan inaan dareensiiyo iyo inaan u jawaabo guddoomiyaha hargeysa muuse biixi amaba madaxweynaha beesha isaaq oo wadbad garnaqsi ah ku jeediyey toonkiisii magarasa luuqaddiina wax ka bedelay qaab cabasho ah iyo qaab makaasa been fariin ah oo khaldan khudbaddiisa ku jeediyey oo ku khalday dhalinyarada warbaahinta islamarkaana qaabka dishbiliinka ee madaxweynenimada ee qolada uu madaxweynaha u yahay khudbaddiisa intii u dambeysay ay ka maqnayd qaabkii ay su-aalaha u qaybinayeen ay iska noqotay niman maraas haddee meel iska farfadhiya qaab madaxeed beesha uu yahay brotocoolkii madaxweyne beesha uu ka maqnaa oo taana aan rabayna ku soxo ninkaas maadaama uu horjoogay soomaaliyeed yahay madaxda soomaliya meel kastoo ay joogatayna loo baahiyey khaladaad ka dhacay in lagu soxo awalan waxaan ku bilaabayaa arrinta dowladda federaalka ee soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha cabdullaahi maxamed farmaajo cabdullahi maxamed farmaajo qaamuska uu galay inaan cambaarayno iyadoo dalkii uu khalkhal galay baarlamaankii ay hayaan iyo golihii xukuumadda inuu mood galay oo uu kala saari waayey amaba isu keeni waayey labadaa hogaamiye guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha islamarkaana uu ku daawaday faragelin fara badan ilaa iyo aqalkii baarlamaanka la galay khalakhlaf badan uu abuurmay kolley khaladka dhinac unbu leeyahay inuu ama kala saxo ama isu soo dhoweeyo uu khalkhalka dalka ka saaro aad bay u habboonay arrintaana waxaan jeclahay inuu fadhiga ka kaco baarlamaanka soomaaliyeedna waxaan farayaa mooshin iyo khalkhal iyo buuq looma baahna ummadda soomaaliyeed sabatabixin bay u baahan tahay wakhti baarlamaanku isqabto ama xukuumadda isqabatona lama joogo inaynu hore u soconaynu u baahana hawl badan baayna sugaysaa ilaahay ha looga boqo ummadda soomaaliyeed ee gacanta laydii geliyey shuruucdeedii iyo sharci ilaalintii laydii geliyey loo baahanya inay wax isu soo jiidaan uma baahnin siyaasada dibadda ah oo imaaraadka iyo qatar iyo turkigu ay dabada ka wadaan inaynu inagu ku dagaalanno caruurta waxaa la yidhi ciyaal ciyaalku waxaa la yidhi mulaca ciyaar ciyaar bay u dila isagana naf bay ka tahay dowladahaasi challenge bay dusheenna ku wadaan innagana naf bay naga taagan tahay diblomaasiyaddii dhexdhexaadka ahayd ee wanaagsanayd innagoo qiimeynayna dalkeennana dib cid aan u daba fadhiisanayn mustaqbal fog iyo mustaqbal dhow intaba ka fiirsanaynaa baarlamaanka iyo golaha xukuumadda ee wasiirada ah oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaan hawada u marinayaa inay ilaahay ka yaabaan arrintana xasilooni ku eegaan loona baahanyay in laysu tanaasulo la wada shaqeeyo wakhtiga yara kooban ee adaysaan wax badan idinma qabsoomin waxaad noogu hiilaysaan inaa idinku wada socotaan idin askhilaafin oo ummadda soomaaliyeed aad gaarsiisaan raggii idin bedeli lahaa ga in qaab degan aad u gaarsiisaan dalkana nabadgelyadiisa aad sugtaan howlo fara badan baa idiin yaalla qaabkii dalka la isugu soo celin lahaa maamulada loo xoojin lahaa baarlamaanku howlahan uu ku jiro waxa weeyaan daldalool badan baa ka muuqda taas waa dowladda halkan waxaan farayaa madaxweynuhu inuu arrintaas kaalintiisa ka gaabiyey loona baahan yahay inuu kaalintiisa qabsado qodobka labaad aan raaciya waxa weeye waa si guud baan rabaa inaan uga hadlo soomaaliya khalkhal badan baa ka dhacay deganaansha la-aan baa ka dhacay nin weliba gurigiisii buu dhisanayaa geeljuruug geela waana kala jirtaa waana isku jirtaa baa la yidhi maamullo yaryar baa lawada samaystay tafaraaruqana looma baahna laakiin waxaa loo baahanya maamul walba oo maamullada ahi inuu noqdo maamul aan caqabad ku noqon dowladda soomaaliyeed maamul meeshuu rabu iska aado aanay noqon maamul heshiisya caalamiya keligiisa aanu iska qaadan dalka inta faraaruqa iyo kala qaybsanka laga saaro maamul goboleedaduna ay u hoggaansamaan nidaamka dawliga ah ee naga dhexeeya ee dowladda dhexe ee federaalka inaga dhexaysa wixii ay xaqu leedahay loo daayo maamul goboleedadana waxay xaq u leeyihin maamul goboleed inay hoos hoos isu maamulaan bay leeyihiin macaamilkooda yar hoos samaystaan nidaamkooda federaalisiga iyo khayraadkoodana ay uga faa'idaystaan ummadooda laakiin ay soo maraan dowladda wakiilka ka ah dowladda wakiilka ka ah ee federaalku waxaa la wixii lacagta xuduudda hawada dekedaha eerobootada intaa ayadaa iskale inay xukunto laakiin baranji bay meel walba ku yeelanaysaa waana in iyada looga dambeeya wax alla wixii heshiisa ee la gelaya iyadaa looga dambeynaya marka maamuladu waa inay gartaan wax ay yihiin hadday garan waayeen waxaan farayaa shacabka soomaaliyeed meel walba maamul goboleed uu ka jiro in dowlad maamul goboleedkaasi haddii uu sharciga ku tallaabsado inay gacan bira ku qabtaan ay ku soo celiyaan qaabkii ay dowladda soomaaliyeed aan looga hoos bixi lahay horjoogo welibana uu ula shaqayn lahaa dowladda federaalka umadiisa iyo dowladda federaalka isugu xidhi lahaa maaha in dalka la kala qaado la kala tafraaruqyo qodobka igu dambeeya waxaan rabaa inaan ku nuuxnuuxsado muuse biixi waraysigiisii baan dhegaystay khudbaddii uu qabtay shirkii jaraa'ida uu qabtay dhowr qodob baa ku jiray qodobka koowaad waxa weeyaan lixdankii dadkii ingiriisku gumaysan jiray dadkii talyaanigu gumaysan jiray arrintaas waa arrin ajaafe ah waa arrin gef ah last name ama awoowe inoo noqon mayso dadkii talyaaniga iyo dadkii ingiriiska ummad soomaaliyeed baynu ahayn gumaysiga ka hor baynu jirnay xuduudaynu lahayn ugaasyo iyo garaado iyo suldaano iyo malaaqiyo iyo imaamyo oday dhaqamadyo ah inoo ahaa oday dhaqamadyadaasaa baarlamaan iyo wasiir inoo ahaa ninkii markaa madaxa ee dhaqanka u sarreeyaana uu hoos iman jiray waa gar naqsan jirnay xuduudaynu kala lahayn waa islayn jirnay dadku qaabay u kala baxaan bay jiray gumaysigii ingiriiska iyo talyaanigu way nagu soo duuleen inagoo xora oo dhulkeenna iyo dadkeenna maamulana adduunka la macaamila ilaa iyo saylac ilaa berbera ilaa muqdisho carab iyo turkiba lala macaamilo laga ganacsado nabadgelyadeenana ilaashan jirnay wax ay laynama abuurin wakhtigii gumaysiga ingiriisiga iyo talyaanigu ay ku soo duuleen soomaaliya laynama abuurin muuse biixi iyo beesha dhexe waxaan ka waaninayaa barnaamijka aan laba dowladood baanu ahay soomaalida ingiriiska iyo soomaalida talyaaniga ereygaasi waa gaf wey dalka gumaysi baa ku soo duulay gumaysiga waa ka kacay haddii uu ka kacayna ummaddu isku ummad bay ahayd oo isu timid inay maamul wada yeelato oo adduunka la jaan qaado oo qaabka caalamka u shaqaynaya hal maamul ay yeelato bay isku afgaratay gobollada inaga maqana weli way inaga maqanyeen hargeysa iyo muqdisho labadaa caasimadood wixii hoos yimaadaa waa soomaaliya laisku yidhahdaa soomaaliya republickii aad sheegtay marna adaa garta isku naqay waxlada caalamku wuu nooga hiiliyey inuu soomaaliya republic na hoosgeeyo caalamku inagama hiiline waa ay noo wada hiiliye fallaagada iyo goonisuutaagga iyo fekerka khaldan ee aad wadato ayuu caalamku diiday marna waxaad muujisay arrin dabacsanaan fara badan ah oo arrintii ahayd garansaa china dowladda yaro ku hoos nool ee adduunka la macaamisha itaaldarrada noocaas oo kale ah inaad waqtiga inagu fogeyso arrin khaldan weeye inagoo dowlada dowlad soomaaliyeed ah oo lana ictiraafsanyay oo adduunka la macaamilayno inaad tidhaahdo khudba sir baan noqonaya hoos baan gelayaa oo weligaybaa sidaasaan u dagaalamayaa oo waxaasaan ahaanayaa arrinta ah aad dagaalka fartay ummadda iyo daciifnimada isku hoos jirta aad tidhahdo sidii falastiin baanu konton sano dhagax tuuraynaa waa arrin khaldan weeye ummadda gobollada waqooyi arrintaa ma istaasho inay sidii falastiin dhagaxa iska tuurto ummadda ay dhagax ku tuuraysaana maaha reer israa'iil oo kale diin iska iskuma hayno isku dad baynu naha arrintaasna daciifnimada qofka hadduu jamad yahay oo askari yahay dee wixii uu yaqaano buu ku hadlaa xadiis baa wuxuu ahaa xadinsu naasa bimaa yacrifuun war dadka uga sheekeeya waxay garanayaan marka beesha dhexe dee jamahadnimo iyo snm unbay garanaysaa hogaamiyahooduna inuu jamahadnimo iyo smnimo iyo dhagax in la tuuro oo adduunka lagu dhamaysto tii unbuu furaya shirka leeyihin arrintaasna waa arrin khaldan qodob kalena meesha waa ku jiray wuxuu yidhi jabuuti waa iska xignaa dadka anigu waxaan ku dhashay gobollada waqooyi sooliya sanaag iyo cayn baanu dhashay haddii aan gobollada waqooyi iyo gobolladan garoowe ee wada dhashay ay jabuuti kaa xigto dee anigu isaaq maihi dirna ma ihi inaan isla garanaa wanaagsan muuse biixi hadalkii uu ku jiro waxa weeye jabuuti waanu iska xignaa dadka qabyaalad buu muujiyey waa arrin qabyaaladeed waa arrin ka baxsan wixii dadka lagu khaldayey waa arrin maanta dadka somaliland aaminsan ama fekerka qaba inay ku baraarugaan ay tahay muuse biixi wuxuu muujiyey qaab qabyaaladeed buu muujiyey maamuladan uu sheegay maamulkan uu sheegayo ee somalilan ee uu leeyahay dir iyo daaroodba way ku jiraan sida uu kalaam garanaya anigu ma aaminsaniya wuxuu maanta muujiyey inuu nin dira yahay islamarkaana dadka kale qabaa'ilada ay iska xigaan marka arrintaana languagekaas wuu ka hoos dhacay waana arrin annaga noo wanaagsan waxa weeye qofka wixii lala maagan yahay iyo wixii calooshiis ku jira in ilaahay ka keena ay habboon tahay arrintaa ayadahna waa arrin u baahan in aada looga fiirsado waxaan rabaa inaan ku soo qeexo arrinta horumarinta absoluty dowladda soomaaliya iyo dowladihii laga dhisay magaranaysaa soomaaliya ee ilaa xasan guulad cabdidoon uu dhowrka jeer magacaabay sooma gobollada waqooyi waa ka mid ahaayeen haddii beeshiina isaaq ayadan aan ka mid ahayn ayr waanu ka mid ahay inta nin reer sool iyo reer sanaag iyo cayn ah oo nin reer awda leh uu u oololaynaya midnimada soomaaliyeed gobollada waqooyi wax meel aadaya ma jirto beesha dhexe waxaan farayaa arrintan aad meesha fog ka raadinaysaan kuma jirto soomaali weynna lalama gorgortami karo lana gorgortami maysaan wakhtiguna waa idinku dheeraanaya waa in gobollada waqooyi bari ee sool iyo sanaag iyo cayn istaraatiijigooda siyaasadeed ay yeeshaan beesha dhexena aad laba siyaasadood oo siman aynu noqonno haddii somalilan ay doonayso koonfur iyo waqooyi inay laba dowladood noqdaan waa inay aqbalaan marka u horaysa in waqooyi bari iyo waqooyi galbeed aynu nahay haddaan anagu harti waqooyi nahay somalilan ma nihin dhalashana ina kama dhexayso ma aynaa wada dhalan ilaa adaa muujiyo yidhi jabuuti baa iga kaa xigtay ma aynu heshiinoo dagaallaynu isku haynaa adiga taankaga nala dul fadhiya midnimada soomaaliyeed baanu aaminsanay idinku ma aaminsanidin jamhaddii snm idinlama aanaa samaysan waxaanaa dhisateen boqol kiiba sagaashan idinkaa iskaleh siyaasadda somalilan beesha is aqbaaleen gobollada awdal iyo sool iyo sanaag iyo cayn absoluti siyaasadda somalilan kuma jiraan laakiin shakhsiyaad sida kuwa xamar jooga ee aad tidhahda nama matelaan annagana kuwo hargeyse iyo burco jooga waa jiraan oo gobolladan u dhashay oo waxaad aaminsanta idinla aaminsan haddaad aqbashaan madaxda somalilan ama beesha isaaq ee xamar joogta ee aqalka sare ninka haystaa uu madaxda ka yahay haddaana idin matelin annagana kuwa hargeysa joogaa nama matelaan ee aad u daadisaan waxa yar ee aanay geynin marka amirtalada aynu isu soo celinno annaguna kuwaas koonfureed idinma matelaan aan dhahno idinkuna waa inaad aqbashaan kuwa hargeysa aad jooga ee idinla jooga inaanay idin matelin haddii laakiin kuwa hargeysa jooga aad tiraan waa idin matelaan annaguna waxaanu leenahay fallaagaa tihiin waxaa idin matela qolada xamar joogta idinkuna sida shabaabka gobollada koonfureed ay xoog u haystaan ayaa si sharci daraa gobollada waqooyi xoog u haysataan loona baahan yahay in laydinka safeeyo loo baahan yahay in awooddiinna magarasa runta loo sheego cilaaqaadka adduunkana dowladda soomaliyeed baa loo hoos imanaya ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iyo dowladda muqdisho ka talisa inaad sheegaysaa horumarkiinana ma diidana laakiin wadda saxa inaad u soo martaan oo dowladdu wixii ay xaq u leedahay aad marsiisaan dib heshiisiintuna si wanaagsan u dhacdo baa loo baahanyahay waxaan soo dhoweynayaa inaad tiri qaabkii aynu bal u midoobi lahayn keena qaabkaynu u midoobi lahan waa caddahay beeshay saaqay sadboorsiyaa rabtaan sadboorsiyaha joojiya shantan gobol ee waqooyiga ma mateshaan beeshay saaq sideed degmay degtaa beesha hartina toddoba degmay degaan samaroon iyo ciisena afar degmay degaan saasaynu u kala degnaa degmada ceergaabana waa inaga dhexaysaa yaynaan isku xadgudbin annagu laas qoray iyo dhahar iyo baran iyo taleex iyo xudun iyo laascaanood toddobadaa degmaanu leenahay idinkuna ceelaf weyn iyo caynaba iyo burco iyo oodweyne iyo shiikh iyo berbera iyo gabiley sideeddaa degmaa leedihin iyo hargeysa ceergaabana waa inaga dhexaysaa waa toddoba degmo iyo sideed degmo yaynaan isbeenfarriimin yaynaan isku xadgudbin soomaali weyn waxaad ku diidantihin baanaad ku diidannahay haddaanu beelaha hartinahay annagu waxaanu doonaynaa inaanu masiirkayaga iyo nidaamkayaga iyo qorshahayaga cidna aanaa u daba fadhiisan haddii qola aanu ka mid noqonayno maamul baanu ka tirsannahay haddaa maamul annagu aanu leenahay oo waqooyi barya warsingalay dhibaanti leeyihin haddii aanu weyno adeer cidda aanu nahay waad garanaysa qabiil baynu nahay idiguna qabiil baa tihin annagu harti baanu nahay garow waanu leenahay idiguna qabiil baa tihin snm baa tihin hargeyse iyo gabiley baa tihin musabiixi hadallada uu sheegayo waa eryo gaf ah gobollada waqooyina aanu ku matelin waqooyi bari haddii aanu nahayna arrintaa iyada ah annagaa hadda leh arrintaa warkaasi meel walba waa inuu gaadho waa cismaan maxamuud maxamed waa guddoomiyaha gobollada waqooyi bari ama noorod puntland sida loo yaqaano islamarkaana magaranaysaa hadalkiisii qodobkaa caddeeyey qodobka ugu dambeeyana waxaa aan fariintan faraya maamulka puntland baa waxaan rabaa inaan fariyo siin iyo cayn waa la kala saaraa cabdiweli ninka la yidhahdaa haddii uu aaminsan yahay gobolladan puntland ee shanta gobol iyo degmada buuqooda haddii uu aaminsan yahayna shaqadiisa waxay tahay waanu garanaynaa haddii aanu aaminsanayna absolut waa inuu iska tago waa inuu tago waa inuu xafiiska banneeyo looma baahna cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camay oo ku-xigeenkiya waa in loo dhaariyo inta ka dhiman sanadka islamarkaana uu gobolka sool uu gacanta ku soo celiyo gaasiyana doorasho xor ah oo goboladaas waa ta iid dambaysa ee balaanbiigayga aniga wey balaan eegaygu waa in waqooyi bari maamul loo sameeyo cid alla ciddii nagala kaalmaynaysa oo nagala shaqaynaysana waanu soo dhoweynaynaa sideedaa degmo iyo haafkaa ceergaabo waxaanu doonayna inay maamul goboleed yeeshaan waa balaan eegayga kuwaad balaan biigayga labaad haddii aanu weyno maamulka puntland waa inuu shaqadiisa qabsado cabdiweli haddaanu shaqada qabanayna waa inuu baneeyo hadduu shaqada qabanayana waa in la soo dhaweeya lala shaqeeyo asalaamu calaykum waraxmatullah